dhammaan muxuu ahay akhyaarta meesha joogta ciidamada qalabka sida ee xooga dalka soomaaliyeed nabadoonada mas-uuliyiinta maamulka dhammaantiin waa insalaamaya salaan ka gadaan aad aad ayaan ugu mahad celinayaa xildhibaanka oo fududeeyey maanta in aan maxaan ku idhahday qafka teleefonka aan ku wada xiriirno waan ka cudur daaranayaa in maxaan ku idhahday muddadii aan soo dhaafnay aan imaan waayey gobolka oo aan soo gaari waayey laakiin qorshahayga ugu horreeyay ku jirtaa inaan soo booqdo aan idiin imaado waana idin imaan doonaa haddii alla yiraa insha allah waxaan waxaan aad aad idinkugu hambalyeynaynaa idinkagana bogaadinayna idinkuna bogaadinaynaa dagaalka iyo adkaysiga iyo nimankan cadowga ah ee dalka iyo diinta iyo dadkaba cadowga ku ah sidaad u hor istaagteen waa idinku hambalyaynaynaa waana idinku ammaanaynaa waana idinku bogaadinaynaa howlahaas waaweyn aad qabateen saas ka bacdi haddii alla yidhaahdo dowladda soomaaliya waxaad uga taaganaysaan wanaag ciidamada milkiisayaasha aad meesha joogana waa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed xuquuqda ay leeyihiin oo aw ciidanka kale helana way helayaan annagu dowladda soomaaliyeed tabarteedu maanta waa iska liidataa laakiin maalinba meelaan joognay shalaybana aynaan haysanin maanta waxaan haysano aan heli karno berina wax kasii fiican ayaan muxuuaha gaarayna aan helayna haddii alla yidhaahdo xuquuqda askariga ciidankaa ee muqdisho jooga ama baydhabo jooga ama beledweyne jooga inta uu leeyahay oo kale oo weliba nin nin farantiga jooga oo loo sii roonaanayo ay noqonayaan ciidamadeena haddii alla yidhaha ayaa ciidamada gobolka noqon doonaan aniguna haddii alla yidhaahdo waan waan idin imaan doonaa waanan idin ognahay muxuu ahaa hawsha aqaysaada waa ku ganacsannahay qayb ka tirsan sektor cusub oo ciidanka qalabka sida ka tirsana meesha hadda bilow bilowgii ayaad adinka ogtihiin waa la ballaarinayaa xerada muxuu ahay xawntaba oo ciidanna meesha waa laga samayn doonaa mustaqbalka haddana wixii aan haysano ama aan heli karnaan ku dhaqmaynaa dowladeyda kama warqabto dowladeydu ma danaynayso waxaasi waa sheeko aan waxba ka jirin dowladda waa idin danaynay way idin rabtaa sida idinkuba u rabtaan oo kale dalkanna dowladnimadiisa dadka uu hormuudka u ah ayaad ka mid tihiin duruufihii adkaa iyo dhibaatadii aad soo marteen oo dhan aadaan u xusaynaa u garanaynaa laakiin taariikhda inay ka mid noqoto oo taariikhda inay ka mid noqoto dhibaatadaas iyo duruufahaasoo dhan aan rajaynaynaa oo wixii hadda ka dambeeyaa culeysyadu ay yaraadaan annagoo wada fadhino oo isla joognan haddii allayidhaha waa iswaraysan doonaa mar kale iyo mar kale waxaa idin leeyaha hambal iyo bogaadin buuxdaan idiin soo dirayahay ammaan ku dhiirada wixii aada horeyba ugu dhiirateen annaguna waa idinku garab taagana haddii alla yidhaahdo ilaahay inankiisa muddo aan dheerayna nimankaas cadowga ah dalka waa ka sifaynaynaa maamul iyo deganaanshiyo iyo horumar iyo caruurtiino iskoolaadka aado iyo adinkoor isbitaalada caafimaadka iyo wax walba diyaar idin yihiin amni marka waxaan idin leeyahay garabkiina adan aqoonsannahay waana idiin dadaalaynaa haddii alla yidhaahdo aad iyo aadaad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu